hantidhowraha guud ee somalilan ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyey saraakiil la xirxiray kadib markii lagu eedeeyey inay sameeyeen musuq maasuq hantidhowraha ayaa sidoo kaleetana wuxuu ka hadlay baaritaano lagu wado shaqada qaar ka mid ah dowladda hoose warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle xoge hoose oo ay heshay v o edu ayaa tilmaamaya in labadii bilood ee ugu dembeeyey saraakiil ka kala tirsan dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee somalilan xabsiga loo jaxaabay iyadoo lagu eedeeyey inay lunsadeen hanti dadweyne xogahaasi waxay tilmaamayaan in tirada dadka la xidhxidhay lixdankii maalmood ee ugu dembeeyey degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee somalilan ay gaadhayaan shan iyo toban qof kuwaasi oo isugu jira xisaabiyayaal isuduwayaal gobol iyo saraakiil kale oo ka howlgelaya xarumo dowlada hoose oo ka mid ah somalilan iyo wasaarada ka tirsan dowladda dhexe haddaba si arrintaasi aan xog dheeraada uga helno ayaannu waxa aan wax ka weydiinnay hantidhowraha guud ee somalilan axmed yuusuf dirir waxaan ugu horrayn hantidhowraha guud weydiiyey bal inuu tafaasiil dheeraada ka bixiyo dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha eedaymaha baaritaanada ay ka wadaan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee somalilan horta berberi maaha booramo keliya burco iminka labaan soo eedaynay saddex cisho ka hor annaga hanti dhowrahaan markale anagu ma xukno qofka laakiin waanu soo eedaynaa eedayntaa markay gaadho xeerlaanta maxkamadda loo gudbiyo dhinac baanu ka nahay waxaanu la nimaadnaa caddaymaa iyaga burco laba qof aan iminka ka eedaysan berbero labaa ka eedaysan boorame iminka sida aad sheegtay dad barayfada laakiin khaladaad ku keenay dhinacii dakhliga dowladda ka barbar shaqeeye ayaa iyaguna noo eedaysan marka waxay faylashoodu leeyaali inaanu dhammaantood u gudbinay hay-adaha garsoorka ku shaqada leh dokumentis ahaan bay ugu milmeen waa dadkan nootaayoon ka shaqaysta marka dokumentis ahaan baanu hadda ku haynaa inay isticmaalayeen documentis been abuura waxaa la yidhaha faltification of documentis waxaan ku eedaynana waxaan documents been abuuro dowladdu leeda inay isticmaalayeen qaar ka mida bulshada ayaa inta badan soo qaata in inta badan hantidhowrka guud ee somalilan ay eedeeyaan shaqaalaha dowladda sida isuduwayaasha xisaabiyaasha iyada oo saraakiisha sarsare sida wasiirada dhiijiyada ama agaasimayaasha guud iyo saraakiisha hay-adaha madaxa bannaan ee sarsare aanay eedaynin ama aanay ishoodu qabannin hantidhowraha guud ee somalilan ayaan su'aashaasi hordhigay axmed yuusuf diriir waxaan isleeyahay taadee xaqiiqda dhacday ayaaba beeninaysa waa markii ugu horreysaan isleeyahay labadaa sannaanu iminka hawshan ku jirnay in wasiiro lasoo eedeeyo oo ay xilalkoodii ku waayaan in agaasimayaal lasoo eedeeyo oo ay xilalkoodii ku waayaan oonu u gudbino xeerlaalinta taas waxay ku tusaysaa maadaama wasiirku ugu sarreeyo executiveka marka laga yimaado madaxweyneha madaxweyne ku-xigeenka fulinta waxay ku tusaysaa inaanu ilaa halka u sarraysay gaadhnay hadda ka horna maydaan maqan baan u malaynayaa dee wasiir lasoo eedeeyey oo maxkamad loo gudbiyey ama aanu idhahdo xeerlaalintaanu gaadhsiinay markaa taa xaqiiqda baracticalkay jirta ama xaqiiqda dee waaqica ah ayaaba beeninaysa yada
matalan howlbaa soo bilowdaan dhammaystirkeeda ma caqabado sharciyabaa idinsoo wajahaa xagga carqalado kale naguma yimaadaan laakiin mar kasta waxaanu ku dadaalnaa inaanu sharciga waafajinno oo wax kastaad heshaaba waddo sharci ah ay ku taagnaadaan inaad caddaymo ku filan hesho hantidhowrku inta badan markuu baadhi sameeyo waa inuu helo caddaymo ku filan waxaan muu hayaa wixuu caddaymo ku filan waayo waa inuu ku daro management leterka ama maamul toosinta ku daro marka caqabadana soo waajaha ma jiraan laakiin annaga qodax ka gurkayaga ayaa muddadaas inay qaadato keenta dhinaca kale nimco cabdi axmed waa ardayaed wax ka barata jaamacadda hargeysa ee magaalada hargeysa waxay dareen ahaan ka falcelinaysaa dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha baadhitaannada hay-adaha dowladda ay ku hayaan hantidhowrka guud ee somalilan iyadoo si gaara u aaminsan in lala dagaalamo musuq maasuqa kaasi oo ay sheegtay in dowladaha soomaalida sida xarka ugu baxay an waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda hargeysa si fiican baan usoo dhaweynaya hantidhowrka iyo hawshu qabanayo khaasatan inagoo afrika wuyna ragaadiyey caalamka wayna maxaa la dhahdaa daweynu uga dhownahay musuq maasuqa ilaa maalin waa la xidaya waa lasoo deynayo markaa halaga midha dhaliyo oo hala gaadhsiiye qof walba wuxuu de aanu xaqu lahay inuu qaatay halaga soo celiyo si dadka kalena tusaale ugu noqdaan oonay hantida qaranka u cunin madaxda dowladda kala duwan way ku maxaa indhahooga hadday arkaan qof xaqii la mariyey oo la geliyey sharcigii way ka baqan lahaayeen noloshooda waxay ka dhigi lahaayeen nolol caadiya xitaa reerkii kasoo baxayey ninkii dowladda loo dhiibay baa ugu sacbatumaya dee hantidii dadku liqaya shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee somalilan ma qaataan lacag ku filan marka la eego mushaharka iyo gudnooyinka ay u xaadiraan maadaama shaqaalaha hantidhowrkuna ay ka mid yihiin shaqaalaha kala duwan ee somalilan sidee ayaa loo damaanad qaadi karaa inay ka fayoobaadaan in aanay ku milmin goobaha ay baadhitaannada ka wadaan hantidhowraha guud ee somalilan axmed yuusuf diriir ayaan weydiiyey su-aashan waxaan isleeyahy horta xaqiiqada maanta taallaa ayaaba muujinaysa shaqaalayaguna ka duwan yahay macnii dhaqankii hore ee laga filayay inuu yeelan jiray inta badan waxaanu isku daynaa inaanu dhinaca ka daboolno dhaqaalahooda qofka marka uu baxaayo baadhis wax ku filan uu ku noolaan karo oo uu kaga maarmo cidda uu baadhaayo caqabadaha ugu badan ee marar badan yimaada waxaa ka mid a marka cid la soo eedeeyo islamarkaana baadhitaan rasmiya lagu sameeyo in qaar ka mid a dadka ay isku reeraha yihiin ay si gaara u difaacaan waxaan weydiiyey bal in nidaamka qabaliga ahi uu wax dhibaataa ku hayo marka la eego baadhitaanada hantidhowrka guud ee somalilan ay wadaan horta caqabadaha ugu weynaanu aragnaa waxa weeyaan kii shalay telefishinka fadhiyey ee ka hadlaya waxbaa la musuq maasuqay mid ay si isugu xidhan yihiin ama si siyaasadeed ha isugu xidhnaadaan ama si reer ha isugu xidhnaadaan ama cilaaqaad kaleba ha ka dhexeeye kaad shalay arkaysay isagoo miidiya fadhiya oo le musuq maasuq baa jira ka isku xidhnaayeen markaad gacantu gaadho isagaa kuugu soo horreynaya oo doonayo inuu dhexdhexaadin halkaa ka galo marka inta badan waxaanu idhaahnaa qof kasta cadaaladda waxaa ka hadlaa intaanay isaga soo gaadhin laakiin marka isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto wixii si kale u arkaa macnihii instituushonada dowladda madaxdaa ku imanaysa baarlamaankaa ku imanaya guurtibaa ku imanaysa cid aan ka hadlayni ma jirto marka tidhahdo waxaan waa waxaynu ka hadlaynayna waxa weeyaan waa inuu isagu wuxuu ka eegaya dhinaca uu ka soo taagay laakiin annagu waxaanu kaga faya qabnaa waxaa waddadeedaan raacnaa jidka nagama duwaan waxaa hareeraha naga taabana dadka haatan ku eedaysan tallaabooyin musuq maasuqoo ay ku kaceen ayaa waxaa xogaha ay helaysa v o edu ay tilmaamayaan in lacagta ku maqan ama ay lunsadeen ay ku dhowdahay ilaa iyo hal bilyan oo shilinka somalilana taasi oo u dhiganta hal milyan oo dollarka maraykanka khadar maxamed cakule v o e hargeysa